halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com
barnaamijka dhallinyarada maanta
saacaduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waana jimco afar iyo labaatanka bisha juun sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaana idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daadurey
hadda xaaladda lagu jiro iyo wakhtigan la joogo iyo qarniga aan joogno dhaqankan waxaad moodaa inuu si usii baaba'ayo uu sii dabargo'ayo uu sii dhammaahayo
waa sooyaalka dhaqanka oo aannu ku eegi doonno maanta doorka dhallinyarada ee ilaalinta dhaqanka soomaalida waxaa kale ood maqli doontaan kaalimihii heesaha hase yeeshee ku soo dhowaada warkii dunida olaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa u muujiyey beernugeyl dadka reer afghanistan kadib dhulgariirka ay dadka ku dhinteen iyadoo ay sii wadeen inay cadaadis ay ku saaraan maamulka talabaan inay ka laabtaan xanibaadaha saaran haweenka iyo inay xasilayaan dalka waxaan ku boorinaynaa talabaan in si deg dega ay u beddelaan siyaasadaha iyo dhaqamada hadda xadidaya xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda aasaasiga ee haweenka iyo gabdhaha afghanistan kuwaasi oo ka sii dari doona dhibaatooyinka bini'aadminimo dhaqaale xuquuqda aadanaha iyo bulshada oo wiiqaya hadafka nabad waarta iyo xasiloonida afghanistan sidaasna waxaa yidhi safiirka albeniya ferida hogsah oo wariyaasha u warramayey isagoo markaas ku hadlayay magaca sagaal ka mida shan iyo tobanka xubnood ee golaha saddex iyo labaatankii bishii maarj ayaa maamulka talabaan waxa uu ku dhawaaqay si wadidda xiritaanka dugsiyada sare ee gabdhaha qaramada midoobey waxa ay sheegtay in ilaa iyo hal dhibic hal milyan oo gabdhaha ay taasi saameyn ku yeelatay dalka nigeria ayaa waxa uu la daaladhacayaa shidaalyaro baahsan taasi oo ku qasbaysa wadayaasha baabuurta ah in saacado ay taagnaadaan safafka dhaadheer si ay u iibsadaan gaaska taasi oo keentay in qiimaha gaadiidka iyo badeecadaha asaasiga ahi ay kor u kacaan dagaalka ruushka ee ukrein ayaa sababay in qiimihii shidaalka uu dalkaasi la soo dego uu kor u kacay boqolkiiba boqol in ka badan laakiin goobaha dukaamada tafaariiqleyd ah ayaa waxa ay ka cabanayaan in ay wax ku iibin karaan oo keliya qiimaha ay dowladda u gooysay taasi oo keentay inay khasaaraan ballanqaadyadii dowladda ee ahaa in gabaabsiga uu dhowaan dhammaan doono ayaa ay tahay taasi mid aanan ka soo rayn tafaariiqleyda shidaalka ayaa waxa ay weydiisanayaan dowladda in ay wax ka qabato xaaladda suuqa si ay ugu ogolaato in iyaga ay go-aan ka qaataan qiimaha ay ku iibinayaan shidaalka laakiin dowladda nigeria ayaa waxa ay ku adkaysatay in qiimaha shidaalka aanu waxba iska bedeli doonin warkiina dhegeystayaal waa naga intaas haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa muqdisho uu noogu soo diray wariyaheenna cabduqaadir maxamed cabdulle
kulanti waa aad maanta soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka sooyaalkood ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada v o a toddobaadkanna waxaynu ku eegi doonnaa bal hiibada dhaqameed ee sooyaalka soomaaliya marka laga hadlayo iyo fursadda dhallinyaradu heleen waxaana hadda jira dhallinyaro badan oo la hal abuur suugaaneed kuwaasi oo dhaqanka iyo sooyaalka si weyn weli ishugu haya barnaamijka waxaa marti noogu ah cabdulqaadir cabdi axmed jubba oo ka mid ah dhallinyarada hibada halabuur leh waxaana bal ka waraysan doonaa barnaamijkiisa halabuur cabdulqaadir marka laga hadlayo sooyaalka dhaqameeda soomaaliya marka hore bal sideed sideed u xog baarteen sideed maaragtay aad inaad raadka uusan baabin oo u shaqaysaan
waa masan tahay usaad okay iyo idaacadda v o a dhammaantiin ba salaaman tihiin markay noqoto sooyaalku waa wixii soo jira oo ah abka soo gaarka iyo wixii soo jira dhaqan ama sooyaal annaga aan lahayn markay noqoto xagga dhaqanka annaga waxaa nahay dad muslim oo islaam ah soomaalida markay diin ahaan ay leeda hadan waa dad hadan dhaqan iyo soo jireen lahoo abka soo gaar lahoo markay timaado maanta iyo horta shalay waxway kala duwan yihiinoo inkastoo diinta xoogaa moodo in aad wax badan looga sii fahmay laakiin waxaa jirto wax dhaqankeenna anaga aan lahayn oo diin ahaan aan u qaldaneen oo soomaali ay soo lahaan jirto kaleeto iyo hadda xaaladda lagu jiro iyo waqtigan la joogay qarniga aan joogno dhaqankeena waxaad moodaa inuu si usii baaba-ayo uu sii dabargo-ayo uu sii dhammaahayo haddii aanan loo istaagin oonan wixii hore ee aan dhaqan u lahayn wixii aan ummadihii kale kaga duwaneyn macnaheedu dhaqanku waxaa loola jeedaa un waxaa adiga tahay sheego oo yani inay adduunyada kale waxaa ahayn dad ay kaga daysadaan xagga dhaqanko kaleeto xagga hidaho kaleeto xagga fankoo kaleeto iyo ummad lagu daysada ahaynay marka waxaa jirta gabay hataa waxaa jira la yiraahdo faslada lagu qaato almadar layirahdo dugsi dhex lagu qaato waxaan la yaabayay gabaygaas waago awaankaas muddadu tarshimo dhoweyn muddo adiga ilaa iyo konton sano iyo soddon sano kasii hore ahayd markaasuu wuxuu leeyahay duqaydii dhammaantee talow dirarka eegi dabshidkii hadduu galo ayaa dhuxulihii daadin degmo tuhudma guurtay ayaa sahanka loo dooran reerkoo yagleeel dega ayaa gudin usoo daabi marka waagaas waa cabsi qabay wuxuu leey dadkii waxyaqaankii konton sano ka hor ha oo wuxuu ka baqaayay in dhaqanyaqaankii soo dhamaaya bal hadduu maanta abwaankaas joogi lahay iyo xaaladda hadda aan ku jirna iyo sida dhaqamadeena usii baaba-een iyo maxaa sii dheclaa way kasii darnaa lahayd cabdiqaadir marka laga hadlayo sooyaalka soomaaliya waxa koowaad iyo labaad ee kugu soo dhacay ama ku soo dhacay qofka dhaqanka yaqaan maxay ahayd
markay timaado annaga waxaan leenahay soomaaliya nahay inaan soomaali nahayna waxaa kow ka ah oo caddayn kara afka ugu horeeya afku isagaa ah dhaqan side qofka markuu afkiisa ku adag yahay ama afkiisa uu ilaashado macnaheed waxay ka dhigan tahay soomaalinimadiisuu ilaashaday qofka hadduu afka ku dadaalo oo afka mudnaan koowaad afka uu u lahaada afkiisa hooyo uu mudnaan koowaad siiyo macnaheed dhaqankiisa mudnaan koowaad uu siiyo waa haddii afkeenna aan ka tagno dhaqankeenna kasii tageynaa dhibka jira iyo culayska maantana haysto dhammaantood dib u wada firay waxa ugu weyn in hays maanta ugu xoogan hays waxay tahay afkiiyaan xoog jirin aan xoog la saaran afka hadaysa marnas jirin dhaqankiiya sii dhumay xitaa dadka dhaqamada hadda ku dheela ama dhaqamo shishay iska dhiga fiira dhammaantood waa dad afka ku liito laakiin dadka markuu qof afka ilaasho afkiisa yaqaano afka ku dadaalo afka isaga dhaqan sida ah isagaa hidisida ah marka waxay ahayd inuu afka qofka afka kowka ahaa waxaa jirto kaleeto wax annaga adduunyada aan rabna inay nagaga daysato waxaan leenahay wax layihaahdo xiji iyo beeye iyo luubaan iyo foox iyo cadar iyo wax walba annagaa samaysan jirin hadda meesha beedna iyo beautiful iyo madafiin iyo doornafiid iyo galabad iyo laga isticmaalayo annaga waxaan lahayna burcaddii gabadha ku dhaashan jirtay oo labeyntii wejiga la marsan jiray iyo quruxdii iyo wax wax walba waxaa moodaa inay sii gureen akabkii aan wax ku cuni jirin aaway waa ma jirto dhiishii iyo wixii caanihi aan ku qaadan jirin caagaa noo bedelay jaagii gabadh intay soo qaadatay ee suuqa la soo aadi jirtay iyo aaway bacaa noo bedeshay wax walba cabdiqaadir waxaa moodaa shay walba shaygiis kale way wada goortay marka barnaamijka sooyaalka oo dhaqanka idaacadda waxaa laga rabaa inay maalinba wax xooga saarto maxaa la cun jira raashin maxaa dhaqan ahaan maxaa u lahayn hadda waxaa la ogaada waxaa lagu leeyahay qofka caafimaadkaaga si aa u ilaaliso waa inaad cuntaa raashinka ee dalka kasoo meesha ugu dambey waa raashinkeennii iyo caanaheennii iyo wixii annaga aan beerna hadda waxaa la ogaaday inay cudur iyo wax walba ay daawo iga ay ka ahaayeen marka inshala waxay ku leeyihiin dadka warna inshala cudurradan xanuunkan iyo dhibaatooyinkan iyo silacan iyo dhibkan ma jirin inshala maxaa shalay waxay dadkeennu waxa iyagu beerteen ay isticmaali jireen maanta wax dibadaha nooga yimid aan isticmaalnaa markaasa wax walba sii dhuman markay dhaqanka timaadii sooyaalkiisu maxaan wax la taaban karo allayla waxaas way dhumeen maanta ee laga ciishoon karo maxaa ka mid a cabdiqaadir waxaa jirta horta markay gabadha jidka marayso oo kaleeto gabadha shalay dhaqankeen waaga marka loo laabto diin ahaan waa iska liidanay gabadha in la qaba inaan la qabin waa lakala aqoonsan jiray hadda laakiin alxamdulilah diintaa la fahmay gabadheen way wada asturan yihiin innagoo asturan oo asturnaantaas iyo wanaaggaas quruxdaas jirto haddaan dhaqankeena ay ilaashan karnaa jirtay yacni markay noqoto horta agabkii wax lagu cuni jiray wuu baxay agabkii falashada beeraha lagu filan jiro kale meesha way kasii baxeen agabkii wax lagu qoran jiro kale looxdii iyo wixii xataa way kasii baxeen cabdiqaadiroo meel walba oo ibni aadan laga soo geli kara iyo luuq walba ibni aadanwaana laga soo gala cabdiqaadir waxyaabaha adigu sida gaarka ahaad xoogu saarto waxaa ka mid a fariimihii dhaqanka ma ha noqoto shiribkii hal abuurkii suugaantii wakti ba sida gaar ahaan shiribka shiribka wuxuu ahaa mid ka mid a meelaha waaweyn ee dhaqanka soomaalidu aadka loogu yaqaan bal shiribku goormaad ogaata inaad adigu shiribto ama aada hal abuurka samayn cabdiqaadiro markay noqoto annaga taariikhdeen waxaad moodaa inay waxoogaa aad way qorantaha laakiin murana ku jiro soomaali macaraba afrikaan miya xaggay kasoo jeeda waxaas aada loogu doodaa laakiin gabayadu waxay ku fiican yihiin gabayga waxaad waa isagaa sooyaal jira isagaa sooyaalka taariikhda isagaa ka ogaan kartaa markaad suugaanta dhex gasho oo suugaanta akhriso markaas waxaa ogaan kartaa qarni kale iyo qarni kasii hore iyo hadba heerkaan ahayna iyo meeshaan joogna iyo wixii aan soo marnay iyo wax walba waxaa ka ogaan kartaa suugaanta marka qof walban wuxuu leeyahay wax isaga hiwaayad u ah isaga uu jecel yahay marka annaga hiwaayadeeda xooga suugaantaas waxaasay ahayd marka qofkana markay noqoto suugaanta waxay leeyihiin habab iyo godad ay ku fadhiistaan iyo alamo iyo waxaasaa jirta iyo bada ay ka unkamaan oo ka dhismaan jirto waxaa ka mid a godadkaas maansada waxaa ka mid a shiribka oo isaga ka mid a haddana isagoo suugaanta qayb ha haddana si haddaad u fiirsato waa iska adag waa iska fudud yahay adkaanshaha kaskow wuxuu u fudud yahay markii la yihahdo isaga wuxuu ka unkamaa alan ahaan marka loo fiirsho sagaal god ka unkamaayo godadkaas uu ka unkamo waxaa keenayso inuu si u fudud yahay laakiin dadka qaarkood si uu u fadhiisiyo marka qaar qofka uu ku adagya laakiin hadduu qofka dadaal badan sameeyo akhrin badan uu ku sameeyo waa caadi waxa uu samaysan karo ani markaan shirbi jiro kaleeto in shirab u yahay xataa ma fahmi jirin ma ogaan jirin waadan bacalo waxaa shirab baa la yidhaahdaayo saas marka waxaa awel ahaan jirto shirabada markaa maqla codayntii wuxuu leeyahay shuruucu gaara iyo deelqaafka ilaalin iyo iyadu nafteedu layskama shirba marka bal marka la shirbayo maxaa gundigu ah
shirabka markay timaado inkastoo hadda aan jeclaan lahaa dadka shirabka aadka u xiisa inay akhriyaan buugaagta suugaanta shirabka oo kale hadda buug hadda soo baxo dhowaan soo baxay oo shirabka ka hadlayo oo profesor maxamed cilmi tuux uu qoro kale qof hadduu akhri lahaa wax badan uu ka fahmi lahaa cabdiqaadir shirabka sida suugaanta oo kaleeto isagana wuxuu leeyahay god ama bad uu ka unkamo ama uu ka kaco leeyahay badaha uu ka kaco marka ama godadka isaga alamadiisa waxay ka unkamaan isaga waa sida jiiftadoo kaleeto ama sida waxaan layiraahda masafada ama heesaha iyo kaleeto isaga sagaal sagaa god halhal god iyo halhal lug iyo lug lugka la socotay iyo waxaa saas u ka unkamaa qofbana waa hadba markay noqotona waa lagu sii kale kale xeel dheerayo hadda qofba iyo itaalkii qofba iyo dadaalkii qofba iyo isaga siduu si samaysan marka aniga waxaan aad xooga u saaraa horta asalka cabdiqaadir waxaan wax ku bilaabi jiray waxay ahayd shirabka haltuurka ah haltuur waxaa layirahda tusaalahaan waxaan isku inaad shay kala duwan wax ka soo qaado kaleto tusaalahaan inaad tiraahdo markay sicir bararka ama lacag xalkeen oo kaleeto beesa la been abuuraya beledka nooga buuxiyeen danyar la dulmiyaan anaga dowladdan rabnaa macnaha wax adiga oo iska tuur ah marka dambe laakiin ha haddana waxaa soo dhaceyso dadka markaa shirab tiraahdo shirabka cabdiqaadir oo sida murtida iyo markii la yiraahdo rag waxaa u liita saddex waxaa ugu wanaagsan saddex marka saas yiraahdo qofka dhegta wuu soo taagaa shirabka lafirkiisa wuxuu leeyahay markay noqoto tiro tirooley oo saddexle iyo laba iyo shanle iyo hadba qofba iyo itaalkii inkastoo ka dare allah naxariiso kaata xuseen sheekh axmed ka dare ilaahay naxariiso u ahaa ahbaa la dhihi karo dadka aadka ah sababto ah haddii aad arki jirto shan wal xaato shiin ku taal iyo lix wal xaato laam ku taal iyo todoba wal xaato ta ku taal iyo waa laga sii gudbo siga wuxuu dhihi jiray kobo wal xaato kaaf ku taal iska dhe marka intuu cadadkiiba kasii gudbo saas wuxuu sameehay inuu kobo sii gaaro marka waxaa kamid marka inaad qofka wax ku wacyigeliso kaleeto ama qofka inaad si wax ugu sheegto kaleeto isaga wuu fudud yahay sida suugaanta oo kaleeto inaa cabaar intaad bilowdan oo qofka xataa marka qaarkood waxaa yirahdaa isku xifaaleenaa idinku suuga marka dadka gabyada ah waa idinku idinku daalaya marka cabaar intaad hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaalaye hoyaalaye hoyaalaye hoye alla hoyaalaye hoyaalaye hoyaalaye hoye ana waxaan leenahay qofku intaas qof waa daalo hooyaale dhehaysa annaga laakiin annaga waxaan leenahay tusaale ahaan saddex walxaatoo dha ku taal dhalin yaroy dhibkeena waay ayo marka saddex shay oo dhac ka bilaabahayso aan soo wada dhalinyaro anaga dhibeyna oo tahay marka cabdiqaadir qofku waxaa ku qasbanahaysaa inuu qofki islamarkii uu kusoo hawdo islamarkii uu kusoo qabto ku soo boodo marka waxaa ka mid ahayd tusaale haddaan sii sheego saddex walxaatoo dhac ku taal dhalinyaro dhibkeena waay dhexdaan xeraha dhabbaan fadhaa dhalinyaro dhibkeena waay dhididkeyga dheebsan maa dhalinyaro dhibkeena waay dhul shisheeyo dhugashadiis dhalinyaro dhibkeena meeshaan ka dhihilaha warnimiyahow jidkan iska fadhino wadooyinka iska fadhino fargudarara iska joogno wax suusha waxas macno ma keenaa nimayahu ma istaagno wax barno iyo hadalkiioo kooban waa wax kooban ha wax kooban yar macno badan haddana macno badan qofka haddana qofka uu tusin karo marka waxay noogu fiican tahay markaa qofka dadka aan rabno inaan wacyigelino markaa af xagga afka aniga badan cabdiqadir waxaan ka shaqeynaa horumarta iyo daryeelka afkaan ka shaqeynaa marka aad qofka inaan wacyigeliso aan rabtid marka qaarkood markuu kugu daalo waa u bedelaysa marka waxaa leedahay barnaamij suugaanta shirb shirabkan bal xoogaa dhegeyso marka waxaa markaa shirab samayso waxaa ama qof u siiqehays waxaa laga yaaba inay saddex ama shan ama toban geeskaada joogto ama xataa iska fadhiso shaaxi wax iska cabaysay in inta koraas soo jiitaan kugu soo dhawaadan bal waxaa niyo bal codka kor u qaadana maqashiyo aan wada dhegeysanay yidhaahdaano marka inaan xagga fariimaha marka laga hadlayo hal abuurka shiribka erayada ugu adag ama ama maaragtay oo aan laga samayn karin ama ama ay yaraadin in in la sameeyo waa waa ereyadee
qadar markay suugaantu noqoto suugaantu ereyada suugaanta in laga sameeyo mararka qaarkood ay dhib badan tahay shirabkuna waxaa moodaa inuusna waa la mid uun ilan isku bad isku god iyo waxbaa laga ukumaa inkastoo calanka lagu kala duwan yahay oo marka ereyada sidoo kaleeto inkastoo hadda shirabyo ay jiraan oo kaleeto ya-doo kaleeto inkastoo ka dara aad iyo maxamed gacalxay oo la naxariise iyaga ku sharbeen yani kadaroo kaleeto waxaa moodaa xarfaha way adageyna dhihi jira isaga inta badanba wuxuu aadi jira xarfahaas aada ugu sharbi jira ya-doo kaleeto waa ka mid yahay ha waxyaabaha kaleeto inkastoo cabdiqaadir ay fududahay qof inuu inta alif ka bilaabo uu ya geen karo sharibka intuu alif haltuur intuu ka dhigto intuu ya alif ka bilaabo uu ya sii geen karo haddana ya-da waxay ka mid tahay xarfaha aadka uga adag ka mid tahay waxyaabaha kaleeto yani waxaa keenaya cabdiqaadir markay noqoto ya-doo kale ha maxaa ka hayna loo qoray yani yani waxaa laga hayaa waxaa jirta shirab uu dhahayo uu kaga hadlaayay isaga inkastoo hadda aanan rabin inaan soo qaado yani wuxuu rabay inuu niman yani qabiil uu wax ku fahansiiyo oo niman khilaaf iyo waxa dhex yimid wuxuu rabay nin yani booskiisa inta niman kale ka qaateen oo yacquubyaal yaraado abgaalka ka tirsan intuu wuxuu rabay inuu bal uu dadkaas xoogaa wuxuu rabay inuu si fariin ahaan wax ku suugaan ku fahansiiyo iyo waxaa ka mid ah xataa ereyada qaarkood cabdiqaadir in lasoo dhufto oo yani waxaa ka mid wuxuu leeyahay tusaale ahaan markay noqoto gabarta islaanta gabadha minyar la guursado yani minyar ma yeelime waxayse u yeelime wuxuu yuf lala qaybsaa yeesay marka ha marka ereyada ah waxay yihiin marka shirabka markay noqoto erey walbaahi oo qofku waa xor u yaab soomaaliga waa bad afka lama kala xigo waa iska caada lakin waxaa jirto dadka inta badan shirabka xoogiisa dadka deexdaas xoogiisa ah dadka deex markay yimaadaan erey ay asal ahaan shirabka soomaali way wada shirabtaa laakiin marka deexda aad u xoogan laakiin waxaa jirta ereyo deexda laga isticmaala meel kale aan laga isticmaala ama aan la adeegsan karin laakiin saas u gaara marka afrikada markaad fiiriso dhallinyarada iyo suugaantii soomaaliyeed dadkii hore way dhinteen dhallinyaraad dabcan bedelayso fursaddu intay laegtaa dadku ma fahansan yihiin ahmiyadda suugaantu leedaha
cabdiqaadirow markay noqoto fahansiintu waxaa muddo hadda ku dhowaad muddo hadda inta aniga aan ka dhex shaqeyhay muddo adiga kow iyo toban sano hawsha aan ku dhex jiro aan ka dhex shaqeyhayay un in afka horumarta afka iyo dhaqanka iyo suugaanta iyo waxaas aan ka shaqeeyo way adag tahay cabdiqaadir waa iska dhib badan tahay inkastoo hawsha dadka qaarkood ay kula yaabayaan dadka qaarkood ay ku yasaayeen ku yiraahdaan waxaan shaqo ma noqeys waxaan hawl ma noqoto waxaan waqti ha ku dhumin haddana maxaa mood hadda xaaladda aan ku jirno inuu afkiina baraarugu haysto dhallinyaradina ay baraarugu haysato suugaanta qofka u sheegna waxaan irahdaa adigu sidee ku ogaan kartaa dhacdo shala dhacday ma ogaan kartid ilaa aad suugaanta akhriso suugaanta waxaa ku jira cilmi badan marka cabdiqaadir waxyaabaha iska adag marka qofka wuxuu ku leeyahay suugaanta waa ka baqaaya haddaan suugaanta arrimaheeda haddaan galo way igu adag tahay ereyada qaarkood iyo macnahood ma fahmi kara iyo ereyada qaarkood suugaanta way adag yihiin iyo marka habab kala duwan wax loo samayn karo loo farsamayn karo waa iska badan taha laakiin waxaa dadka aan ku kicin waxaa ka mid a suugaanta aan akhrino sababta suugaanta waxaa ka dhexeyleysaa taariikhda wixii shala dhacay wixii maanta wixii berri abwaanada inta badan faalleyntooda iyo suugaantooda way ku sheegaan marka kicintu marka hore way dhib badanta cabdiqaadir arkada xaaladda aan ku jirin iyo waqtiga aan joogno waxaa mudadaarigu wuu fiican yahay meel fiican way joogtaa
waxaad dhegeysteen barnaamijka sooyaalka dhaqanka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa idaacaddeenna duhurnimoeeda kaga imaanaysa laanta af soomaaliga v o a ee washington haddii aan dib idiin xusuuyo qodobada warka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa u muujiyey beernugeyl dadka reer afghanistan kadib dhulgariirkii ay dadka ku dhinteen iyadoo ay sii wadeen inay cadaadis ku saaraan maamulka talabaan inay ka laabtaan xanibaadaha saaran haweenka iyo inay xasilayaan dalka waxaan ku boorinaynaa taalibaan in si deg deg ah ay u beddelaan siyaasadaha iyo dhaqamada hadda xadidaya xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda aasaasiga ee haweenka iyo gabdhaha afghanistan kuwaasi oo ka sii dari doona dhibaatooyinka waddankaasi ee bini'aadminimo dhaqaale iyo bulsho oo wiiqaya hadafka nabad waarta iyo xasuunada afghanistan sidaasna waxaa u sheegay wariyaasha safiirka albeniya fered hogsa isaga oo ku hadlayay magacaa sagaal ka mida shan iyo tobanka xubnood ee golaha dalka nigeriyana waxa uu la daalaadhacayaa shidaal yari baahsan taasi oo ku qasbaysa wadayaasha baabuurta inay saacado ay ku qaadato safaf dhaadheer si ay u iibsadaan gaaska taasi oo keentay in qiimaha gaadiidka iyo badeecadaha aasaasiga ahi ay kor u kacaan dagaalka ruushka ee ukrein ayaana sababay in qiimaha shidaalku korkaco xaggii heesaha markana ku soo dhowaada
xawralcayntii adduunka iyo xidigtii haweenkaay hawalayda ooyda xuralcayntii adduunkaay xidigtii haweenkaayxuralcayntii adduunkaay xidigtii haweenkaay hawalayda ooyda kool haddaad xilahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogno kool haddaad xilahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogno xilwiin baana saarane xigtadiyo qaraabada xagigiyo xaggaagaba waa inaan xadoornaa kool haddaad xilahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogno kool haddaad xilahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogno xilweyn baana saarane xigtadiyo qaraabada xagigiyo xaggaagaba waa inaan xadoornaa isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibiigu tira anna xayaati xagayga qalbigu qalbigu wuu xasilaya xaaduna istaagtaa isxurmaynta labadeena haddaad xabiibi igu tiraan xayaatii jira isxurmaynta labadeena haddaad xabiibi igu tiraan xayaatii jira xabiibi xagayga qalbigu qalbigu wuu xasilaya xaaduna istaagtaa burux looxantoobshay xaragado dhalatay burux looxantoobshay xaragado dhalatay xubna dabacsan leeye tii xiskayga deeqday ruux looxantoobshay xaragada dhalatay qurux looxantoobshay xaragada dhalatay xubna dabacsan leeye tii xiskayga deeday xaqiiqadii jacaylkaay xanaanadii naftayday xumaan kuma guure xaqiiqadii jacaylkaay xanaanadii naftayday xumaan kuma guure hadday xurguftimaada ammaan kala xanaaqnada xallino dhexdeenu yalla ogaan karteena xaqiiqadii jacaylkaay idaacaddeenana waa naga intaas heestaasi xurmo axmed rooble cali dayax ayaana qaadayay waxaan idinkaga tegayaa haasha labadiga jecel iyo codkii cabdulla yuusuf hanuuniye
sidii baan labada gelin hurdagama sidii baan lugu iyo dayr gabayada udiriya sidii hoygantaadi weligii ugigay adiguna garablaay noqotay adiguna garadlaay noqotay gedeedii hasha labada geel jacel midna gaari weydo kolba geeso carartee laba geemido waraabuu ku gowracay qalban u gohaa